magaalada hargeysa waxaa ka furan iskuul iyo jaamacad kirishtaamayn ah kuwaas oo dowladaha reer galbeedka ay qaarkood maalgeliyaan dadka macalimiinta ka ahna waa masiixiyiin shisheeye ah iyo kuwo soomaali ah laakiin ayaga ku mabda ah muddo dheer ayay soo taagneed dooda la xiriirta iskuulkan iyo jaamacaddaba waxaana maamulka somalilan oo reer galbeedka iska gadaya oo ugaarsi ku haya dadka kirishtaamaynta iyo xumaanta kasoo horjeeda maamulku wuxuu si adag u difaacayaa waxa iskuulkan iyo jaamacadda da'yarta lagu baro gaar ahaan hablaha isagoo ku tilmaamay wax wanaagsan muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa dhowaan sheegay inuu tegay jaamacadda iyo iskuulka waxa laga sheegayana ay yihiin waxba kama jiraan nin ka mid a dadka ku dhaqan somalilan oo la yidhaahdo cabdimaalig muuse caldoon ahna wariye ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa si cilmiyaysan uga hadlay hadalka muuse biixi waxaanuu muujinayaa in warka madaxweynuhu aanu sax ahayn madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddadaa yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxaa la sheegaya ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taasi waa taas qodobka labaadna waxaa laga sheegaya dugsigu dee ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegayaba inuu meesha waxa lagu hayaabaa waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa markaa yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa muuse biixa ayaa sheegay in hay-adaha iskuulka iyo jaamacadda ku shaqada leh ay dhallinyarada qaarkood dibadda u qaadaan oo ay wax soo baraan cabdimaalig ayaa si arrinkaas su-aal culus ka keenay qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu muxuaha lacag badan ayaa muxuaha lagu waayo kaba soo qaad baa lacag baa lagu maalgeliyey tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeeday u bixisay ujeeddo ma laha miya yani waxa weeye ma jacayleyna jecel yihiin bay ayay muxuahaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeenna wax u bareen oo ay dabadaha u direen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yacni ninka intuu ka yimi ciribka adduunka yani muxuaha igu yimi halkan dhulkan ujeedadiis waa maxay dabcan ujeedduu leeyahy intaas kadib maamulka ayaa xabsiga hargeysa u dhaadhiciyey cabdimaalig markii ay ka qabteen magaalada burco xaaskiisa ayaa sheegtay in asagoo dhaawac ah ay ciidamadu ka kaxaysteen gurigiisa hargeysa waxaa ku yaala kiniisad iyo goobo lagu baro dadka diinta kirishtaanka maamulka somalilanna waxa uu u difaacaa si adag ciddii ka hor timaadana waxay mudataa xarig iyo cagajuglayn maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada aadka ugu nugul shisheeyaha islamarkaana u fududeeya xumaan weliba oo ay dadkaas muslimiinta ah la damacsan yihiin shisheeyuhu maamulka ayaa ku andacooda inay shisheeyaha aqoonsi ka raadinayaan islamarkaana aysan ka hor imaan karin qorshayaasha shisheeye